Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha ee Maamul Goboleedka Hirshabelle ayaa magaalada Jowhar si rasmi ah uga daahfurtay kulanka qiimeynta xirfadaha shaqaalaha ee wasaaradda kaas oo socon doona muddo afar maalin ah. Kulankan ayaa ah mid lagu xoojinayo tayada shaqaalaha iyo kor u qaadista hufnaanta shaqo ee qaybaha kala duwan ee wasaaradda si loo helo adeegyo tayo leh oo bulshada u adeega. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda, Injineer Cabdirasaaq Xasan ayaa ka warbixiyay ujeedka kulankan.
Sida ka warqabtaan wasaaradaha waxay leeyihiin departments ama waaxyo. Waaxyahaas way kala duwan yihiin. Waax kasta waxay qabataa shaqo gaar ah maadaama ay yihiin team ama shaqaala hal meel ama hal doon looga saaran. Qof kastana uu qabanayo shaqo gaar ah. Wasaaraddu markaas waxay diiradda saartay ama ay ka faa'iidaysanaysaa shaqaalaheeda ayadoo markaas programkan hadda oo loogu talagalay projectigan asaga ah in noogu faa'iidaynayso hay'adda loo yaqaano UNIDO oo support ay naga siinayso capacity building kan aan u qabanayno shaqaalaha wasaaraddu ay leedahay. Muhiimadda ay waxay tahay marka shaqaaluhu waxa ay leeyihiin xirfad aqoon ay leeyihiin ma aha dad hadda bilow ah oo la siinaya aqoon kororsi laakiin waxaan rabnaa in meesha hadda levelkooda uu taagan inay ka kordhaan oo level kaloo maanta ka duwan ay gaari karaan nolol ahaan. Qof cilmi iyo aqoon leh ayaa u adeegi kara bulshada uu mas'uulka ka yahay.
Gudoomiyaha degmada Jowhar ahna duqa caasimadda Cismaan Maxamed Mukhtaar Baareey ayaa bogaadiyay kulankan.
Maanta waa ku faraxsanahay inaan idinkala soo qayb galo munaasabadan qiimaha leh ee lagu zaa'idsanayo aqoontii iyo iyo wixii howl u lahaayey qof kasta waxay xasuusan kartaa ee subaxda saaka ah habarta hilibka magaciisii ee ku jarjaraysa midideeda in haddana galabtii ay meel ay ku xaaxaarinaysa haddana si oo saaka iyadoo oo midideeda wax u goysi haddana maanta waxawaaye kalsoonisi ay u hesho hilibkaas uu jaro mindida ayay u samaysaa in waxbarashada naftarkeeda ama waxa aad haysad howlaha aad haysad inaad ku noqonoqotid taasaan tusaale ugu soo qaadanaa way ku fiican tahay waana soo dhowaynaynaa kulankan ayaa door muhiima ka qaadanaya qiimeynta xirfadaha shaqaalaha ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha maamulka hirshabelle isagoo astaan u ah dadaalka joogtada ah ee lagu tayeynayo shaqaalaha iyo hagaajinta adeegyada dowladeed